وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبداً وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعشركي صدني اللحات إيه تفسيرك قرآنك waxuu nooga bilaabanayaa caawo aayadda lixaad ee min suurati alxashr qaala allahu tabaaraka wa tacaala wamaa afaaa allah wixii ilaahay u soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa korkiisa minhum reer bani nadiir xaggoodana ilaah ka soo celiyey famaa awjaftum kuma aadnaan cayrin idinka muslimiintaa calayhi maagaas korkiisa min khaylin farda kuma aadnaan eriyin walaa rikaabin geelna kuma aadnaan eriyin walaakina allaha alleh yusallidu waa ku diraa rusulahu rusushiisa calaa man yashaau qofkuu doono wallaahu alleh qadiirun waa mid awoodid badan calaa kulli shay-in wax kastaba maa afaa allah ilaahay wuxuu u soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa min ahli alquraa magaalooyinka eelkoodana xaggooda uu ka soo celiyo falilah allah ayaa xukunkiisu u sugnaaday walirasuuli rasuulka ayaa uu u sugnaaday fay-aasu walidilqurbaa rasuulka qaraabadiisa ayuu u sugnaaday walyataamaa agoonta ayuu u sugnaaday waalmasaakiini danyarta ayuu u sugnaaday wabni sabiili musaafirku u sugnaaday kay laa yakuuna si uusan u noqonin fay-aasu duulatan mid la wareejiyo bayna alaqniyaa'i dadka aqniyada dhexdooda minkum idinka xaalo aqniyadaasu ay idinka mid yihiin wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo faquduuhu ka qaata wamaa nahaakum canhu rasuulku wuxuu idinka reebo fantahuu ka jooga wattaqullaaha ilaahay ka baqa ina allaaha alleh shadiidulciqaabi ciqaabkiisu waa miduu adeeg badan yahay suuratulxashri sidaan soo ogaanay bilowgeedii waxay ka hadlaysay waaqicadii reer bani nadiir sanadii afraad ayayna dhacday marka sababkii iyo qisadiina xalaan soo sheegnay hadda halkan waxaa looga warramayaa hantidii laga helay reer bani nadiir sida qaniimadii nabigu uma maamulin sala allahu calayhi wasalam nabiga sala allahu calayh wasalam meelihii uu u arkay masaalixda muslimiinta ayuu ku bixiyey meelihii masaalixda muslimiinta uu u arkay ayuu ku bixiyey weliba badankii wuxuu siiyey fuqaradii muhaajiriinta ansaarta laba nin bisaaba laga siiyeyba sababtoo ah waxa weeye muhaajiriintu hantidoodii iyo waxa weeyaan deegaankoodii markay uga soo tageen laakiin ansaartu hantidoodii way haysteen iyo dhulkoodii iyo deegaankoodii sidaas darteeda dadkaas laga soo saaray hantidoodii iyo dhulkoodii ayaa nabigu siiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haniimadana qaabkaas looma maamulo haniimada sida insha allahu noogu imaan doontaa fii suurati alanfaal waaclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul walidilqurba xaggay noogu imaan doontaa ayadaa shan ayaa loo qaybiyaa marka hore shantaas meel marka laga qaado afarta soo hartay mujaahidiintii dagaalka galay unbaa iska leh ayagaa loo qaybiya ayagaa loo qaybiya oo waa xaqoodii ay iska lahaayeen meeshaasaa shan loo qaybiyaa markaas halka meela laakiin afarta kale mujaahidiinta iska leh laakiin fay-u waa ka duwan maxay kale yihiin haniimada iyo fayga haniimada iyo faygu waxay kale yihiin haniimada waa maalka kufaarta qasabka looga qaato inta dagaal lala galo waxa weeyaan xoogga looga qaato kaasaa la idhaha haniima fayna waxaa la idhaha wax alla wixii hantiya ee kufaartu inta cabsadaan ka cararaan ayadoon wax dagaalahu dhicin kaas fay a la yidhaahdaa dhaqaalaha dowladda muslimiinta danaha guud lagu kala waday meelahay ka soo geli jirtuu ka mid aha oo ilaha dhaqaalaha ee dowladda islaamiga ah waxa weeyaan qaybu waa qaniimada qaybna waa fay-a qaybna waxa weeyaan jizyada laga qaadayo kufaarta muslimiinta ku hoos nool qaybna waa sakada qaybna waa sadaqada tadawuca ah oo dadka maalqabeenta muslimiintu iska dhiibaan shantaas meelada ugu waaweyneed hantida meesha ay ka soo xaroonayda ila dowladda islaamiga canshuur ma qaado canshuur ma qaado iyagu soo ma jeedid maadaamaysan canshuur qaadeen dhaqaaluhu wax ku kala socdeen shantaasa ugu badnaa oy ka imaanayeen haniimada oo ah maalka kufaarta xoogga looga qaadayo iyo faya oo ah maalka kufaartu ka cararaan dagaal la'aan looga qaato wax alla wixii maal ah ee gaalada looga qaado dagaal la'aan iyo jizyada oo ah dadka ku hoos nool muslimiintoo gaalada ah raggooda qaangaarka bisa laga qaada maalkooda lagama qaado caruurtooda lagama qaado dumarkooda lagama qaado ninka qaangaarkaahoo gaalka aho muslimiinta ku hoos nool ayaa laga qaada maxaa yeelay muslimiintaa waardiyeyna naftiisa iyo maalkiisaba naftiisa iyo maalkiisa waa aamin marka waa laazim sanadiiba inuu wax iska dhiibo waxa weyaan qaybna waxay ahayd waa sekada qaybta afaraad qaybta shanaadna dad muslimiina oo waxa weeyaan hantida haysta tadawuca ay dhiibayeen tadawuca sadaqaad ayagu ay iska dhiibaan oo iyagu waxa weeyaan ilahay inay ugu taqarrubaan ay go'aansadaan intaas bay wax ku kala socdeen canshuurtana saasaa looga deeqtoon marka xoogaa arrintaas oo ah inaan fay-i sida qaniimadii loo qaybin ayaa muslimiinta gabal ay wax ka dareemeen oo waxay is idhahdeen macnaha sida qaniimadii ma loo qaybin taasaa ilaahay marka ka daweynaya subxaana wa tacaala oo wuxuu leeyahay arrintan qaniimo way ka duwanta maalka fay-a wuu ka duwan yahay qaniimo sida loo maamurayana ilaah subxaana wa tacala isagaa sheegay ilaah wuxuu ihi subxaana wamaa shaygii afaa allaahu ilaahay uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa ku soo celiyey gaalada hantidii laga helay ee muslimiintu ay heleen ilaahay wuxuu ka cabirayaa maal ku soo laabtay muslimiinta sidii hanti xaqahi lahaayeenoo ka maqneed oo kale fiiri sababtoo ah maalka allah iska leh qofka kaafirkaa ee marka ilaahay ku kufriya haynta uu hayo waxa weyn xaq uma leh mar haddii uu waxa weeyaan uusan ilaahi weyna ku caabudaynoo ku caasinayo soo ma jeedid oo uu kula dagaalamayo diinkii maalkii laga helay waxaa laga dhigay hanti xaqahoo maqneedoo soo laabatay oo kale fiiri markaasuu ilaah yidhi subxaana wamaa shaygii afaa allaahu ilaah soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa ku soo celiyey minhum reer bani nadiir xaggoodana uu ka soo celiyey famaa awjaftum kuma aadnaan cayrin muslimiinow calayhi maagaas korkiisa min khayrin fardo walaa rikaabin geel waxaa la leeyahay ma ahan hantidii qaniimadahayd oo kale oo waxa weeyaan fardo iyo geel inta lagu cayriyey kufaartii oo lagula dagaalamay looga qaaday ma aha arrintan waxa weeyaan idinka dagaal ugama aadnaan qaadan walaakin allaha alle yusallidu waa ku diraa rusulahu rusushiisa calaa man yashaw qofku doono ilaahay baa kufaartan ku diray nabiga sala allahu calayh wasalam nabiga iyo saxaabadiisi inta ciidan qaateen iswaar ka qabteen ilaahii weynaayaa quluubta argagax kaga riday sidaasay hantidii uga carareen oo isku dhiibeen marka sallidid ilaahay uu rasuulkiisa ku salliday weeye maahane hantidan idinka xoog ugama aadnaan qaadin shayga qaniimadaad xaqa u leedihiin oo la qaybiyaana waa midka xoogga aad kufaarta uga qaadeen oo fardaha iyo geela aad ku dagaalanteen macnaha wixii aad u dagaalanteen loola jeeda ilaa waqtigaas tignikada lagu dagaalamayey ayaa labadaas heeda u badneed ilaa wuxuu idhi subxaana walaakina allaha alle yusallidu waa ku diraa rusulahu rusushiisa calaa man yashaau qofku doono wallaahu alle qadiirun waa mid awoodid badan calaa kulli shayin wax walbaba wax alla wuxuu doonu awoodaa oo cadowgii sidaas xoogga badnaa ee dhufaysyada adag ku jiray ilaahay baa qalbiga ka dilay oo niyajab ku riday sidaasay isku dhiibeen haddeer baa la caddaynayaa marka fay-a meelaha uu iska leeyahay ilaah wuxuu idhi subxaana maa afaa allah wixii ilaah soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa ku soo celiyo min ahli lquraa tuulooyinka ehelkoodana ilaahay ka soo celiyo maahan reer banuu nadiir kaliya wax alla wixii ilaahay magaalooyinkaas kufaarta ka soo gacan geliyo ee aan waxa weeyaan lagu qabsan xoog iyo dagaal wax alla wixii kufaartaas ilaahay ka soo gacan geliyo ee laga soo qaado ee aan dagaal looga qaadan xukunkoodu waa sidan soo socota wamaa shaygii afaa allah ilaahay uu soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa uu ku soo celiyo mustaqbalan ka macnaynay maxaa ilamaada shardiya min ahli lquraa magaalooyinka eelkoodana ilaah ka soo celiyo kulli magaalooyinkaas gaalada falilaah alla u sugnaaday alle nisbaynta loo nisbaynaa macnaheeda waxa weya xukunkiisa allah iska leh ilaahay ayaa kala xukminaya walirasuuli rasuulku u sugnaaday rasuulka nasiibuuba ku leeyay markuu noolaa sala allahu calayh wasalam rasuulka sala allahu calayh wasalama markii uu noolaa waxa weeyaan shanaa loo qaybinaya shan ayaa loo qaybinaya qaybna rasuulkaaba iska leh salawaatu ullahi wasalaamu calayh welidaa saas daraaddeeda reer banu nadiir ilaahay hantiduu ka soo celiyey hal sano biilkiis ayuu nabigu eelkiisa meel u dhigay salawaatu ullahi wasalaamu calayh hal sano intii ku filan meel u dhigay isagaa iska leh bacda nebiyina maxaa la samayn salawaat ullahi wasalaamu calayh masaalixda muslimiinta lagu bixi bacda nebiyi nasiibkii nabigu lahaa waxa weeyaan masaalixda muslimiinta lagu bixin hubka iyo waxa weeyaan difaacyada iyo danahaas muslimiinta ayaa lagu bixinaa danahaas muslimiinta lagu bixinaa rasuulku u sugnaaday sala allahu calayh wasalam welidilqurbaa qaraabada kan u saaxiibkaa u sugnaaday dilqurba waxaa loola jeedaa qaraabadii nabiga sala allahu calayh wasalam oo ah bani haashim iyo bani muqalib labadaas juufaa loola jeedaa oo nabiga qaraabadiisiiya salawaatu ullahi wasalaamu calayh cabdimanaaf afar wiilu dhalay laba ka mida wey labadii kale wax kuma laha waa bani haashim iyo bani mualib oo waxa wey bani haashim la garayo waa nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxa weeyaan qaraabadii uu ka dhashay ee bani mualib maxaa uga soka mariyey labadii kale oo cabdimanaaf la dhalay waxaa uga soka mariyey markii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi la go'doomiyey maka waktigii la joogay ee waxa weeyaan dacwada dhibka lagu hayay markii kufaartu ay u tashadeen inay go'doomiyaan waxa weeyaan go'doonkay la galeen bani mualib reer bani haashim reer bani haashim hala go'doomiyaa le yaan wax laga gaban yaan wa loo waxa weeyaan badeeca loo geyn gabdhaha wixii ka qaba ha u fureen gabdhaha inta dhaqaale u waayeen ha isku rafaadeene waxa weeyaan gabdha yaan laga guursan go'doon in la gelshaa la go'aansado way la galeen go'doonkii go'doomintii way la galeen soo ma jeedid marka nabiga sala allahu alay slam wuxuu sheegay islaamka iyo islaamka ka hor midna aysan reer bani mualib ka harin reer bani haashim marka sidaas darteeday ula leeyihiin sidaasay ula leeyihiin marka dilqurbaa saasaa loola jeedaa waana labada qolo oo sekadu xaaraamta ka tahay seke iyaga lama siiyo ilaa sekadu waa awsaaqu naas dadka wasaqdoodii wey dadka isku dahiraya ayaga way ka sharaf badan yihiin marka aalubeytka nabiga seke ma cunaan waa ka mamnuuc laakiin maxaa la siinaa faygaas ayaa wax laga siinaa qaniimadana waxbaa laga siina animadana khumuskay wax ku leeyihin walyataamaa agoonta ayuu u sugnaaday caruurta aabbahood dhintay ee fuqarada ah kuwaasaa qaybna leh qayb ayagaa iska leh walmasaakiini danyarta u sugnaaday fuqarada muslimiinta oo kale ayaa qaybna iska leh wabni sabiili musaafirku u sugnaaday musaafiriinta dadka ah ee saadkii ka go'ay dadkaas ayaa qaybna iska leh shantaasaa loo qaybina shantaas ayaa fayga waxa weeye loo qaybina maxaa sidaas loo yeelay ilaah wuxuu idhi subxaana kay laa yakuuna kaydu waa tacliil waxaa la cilaynayaa sababta maalka layidhi meeshaas loogu bixiyo macnaha jacalnaa haadihi almasaarifa limaali lfay waxa weye meelahaas in lagu bixiyaan u yeelnay maalkii fayga kay laa yakuuna si uusan u noqonin fay-a duullatan mid la wareejiyo bayna alaqniyaa'i dadka aqniyada dhexdooda jaahiliga islaamka ka hor marka waxa weeyaan ay duulaan oo ay wax soo bilaqaystaan ninka waxa weyan ciidankaas madaxda ka ah waxa weeyaan mirbaac uu iska lahaa mirbaac mirbaac waa maxay afara loo dhiga maalka qaybuu qaadana xaggu dhigana markuu qaybtaas xagga dhigto uu kadib haddana wuxuu leeyahay neefka xulkaa ugu sarreeya waxaa la soo bilateeyey uu inta dhex maro uu haddana ka qabsana fiir wixii asaga isku darsaday marka waxa weeyaan dadka inta xoogga leh unbaa qaadan jirtay hantida ilah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala marka fay-a meelahaas ha lagu bixiyo waxaanu leeyahay inaan hantidu noqon fay-ah mid aqniyada dhexdooda keliya ku wareegta oo dadkii fuqarada ahaa aan maalkii gaaray marka waa sidaas marka kayda ficilkaasaa laga tacliilinaya oo mucalalkii waxa weeyaan waa macnaha laga fahmayo xukunka hore jacalnaa waan yeelnay haadihi almasaarifa meelahaas lagu bixinaa limaalilfay meelahaasaan u yeelnay maxaan ugu yeelnay kay laa yakuuna inaan fay u noqon darteed duullatan mid la wareejiyo o laysku dhiidhiibo bayna alaqniyaai aqniyada dhexdooda oon maalku waxa weeyaan dabaqad kaliya ku xirnaan hal dabaqad dabaqadihii ka hooseeyana iska wada baaba'aan minkum idinka xaalayna ka mid yihiin aqniyadu ilaah wuxuu idhi subxaana wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu ka qaata wamaa nahaakum canhu wixii rasuulku idinka reebana fantahuu ka jooga fay aasa kow ka ah aataakum aataa waa acdaa qof caamiyaad arkayda oo oo inta wacdi u istaaga leh wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaado fakhuduuhu ka qaata aataa iyo ataa uusan kala garanayna wax shaqaba iskuma le isku macnona maaha wuxuu rasuulku idinla yimaado kaad ka keento maba isku luqana ma ahan isku macnona maaha midna waa yimid wey midna waa siiyey wey tan waa aata waa acdaa wey ataana waa yimid wey marka waa inaad kala taqaana dadan kale oqon iska aamus isku xishoo wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo wixii uu idin siiyo kow fayi yaa ka ah fayi kaabacay soo ma jeedin laakiin maxaa soo gelaya culammadu waxay dhahdeen waa caam wax alla wixii xuguma oo rasuulku idin siiyo waxaa sameeya waxaa sameeya waxaa sameeya waxaan caqiideeya wax wax alla wixii uu diin ah ama adduunyahu idin siiyo ka qaata wamaa nahaakum canhu wixii uu idinka reebo ha ahaato adduunyo ha ahaato waxa weeyaan waxyaalo kaloo xaaraam ah wax alla wix idinka reebana ka jooga sidaas weeye welidaas saas daraaddeed xugun kasta oo xadiis saxiixa oo haabit ah ku sugan waxaad dhihi kartaa qur'aankaa sheegaya in la qaadan karo u fiirsada masaladaas waa qaacido weynu muhim xugun kasta oo ku sugnaada xadiis haabit ahoo nabiga ka sugan sala allahu calayh wasalam daciif iyo kama hadlayna waxaas waxaad dhihi kartaa qur'aanka waxaa ku sugan xukunkan in la qaato xukunkan in la qaataa qur'aankay ku suganta oo see ugu sugan yahay xadiidkaasuu ku sugan yahay hadda xadiidka yaa yaa noo sheegay nebi maxamed soo maaha sala allahu alay wasalam ilaahay soo qur'aanka kuma dhihin wixii nabigu inisiiyo ka qaata marka ayo xugun nabiga ka soo furay qur'aankay ku suganta inaan qaadanno ilaa nabigu hawga ku hadlamaye sidaas darteeda cabdullaahi bni mascuud radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu yidhi lacana allaahu lwaashimaat ilaahay lacnad ha ku rido naxariistan allaha ka fogeeya gabdhaha wejigooda durdura oo inta meel dhiig ka keenaan oo nabar u yeelaan ayay indhakuuriya wax ku dhibcinayaan si ay bar ugu yeelato iyo walmustawshimaat midda dalbanaydoo leh iga dur meeshaan midda sancada samaynayda iyo tan lagu samaynaa labadaba lacnad allaha ku rido walmutanamisaa kuwa sunniyaha tintaa sunniyaha xiidha oo inta xagga ka xidhaan xagga ka xidhaan yareeya kuwaasna nacladu ha ku dhacdo wlmutafallija kuwa fanaxda isku yeela ilkaha inta soofeeyaan ama xoqaan kala riixee fanaxda isku yeelana lacnadu ha ku dhacdo lilxusni qurux darteedna waxaas u sameynaa almuqayiraati khalq allah ee bedelaya ilaahay abuuristii uu abuuray gabdhaha abuuristii alle uu u abuuray bedelaya kuwa iscadeeyaa kasii liitoo kasii wada shar badane kuwaasoo dhan nacladu ha ku dhacdo kuwaasoo dhan waa malcuuniina nacladu ha ku dhacdo ilaahay makhluuqiisa bedelaya oo ilaahay qaabka u abuurayaa la liito waxay isleedahay ilaahay si fiican kuma abuurin soo ma jeedo markuu sidaas yidhi intaasoo dhan markuu sheegay gabaraa arrintaasu gaartay gabar ayaa arrintaasu gaartay oo reer beni asadaho la dhihi jiray ummu yacquub kaasay u timid waxaan maqlay tihi inaad lacnadaydo dadkaas maxaa ka jira markaasuu yidhi maxaan u lacnadi waayey qof rasuulku lacnaday sala allahu calayh wasalam kitaabka ilaahayna ay ku sugan tahay kitaabkan waa ku sugan buu leey fiiri markaasay tihi qur'aanka min bidaaya ilaa nihaaya waa akhriyt mana ku arag gabdhahaasoo la nacnadayo markaasuu yidhi ma akhriday wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu ayaddaas ma akhriday markaasay tihi waa akhriyey markaasuu yidhi rasuulkeenna sala allahu calay waslam ayaa arrintan reebay marka wax kasta oo rasuulku reebay qur'aanku wuxuu sheega in laga haro wax kasta oo rasuulku amrayna qur'aanku wuxuu sheega in la qaato marka shayga hadduu rasuulka ka sugan yahay waxaad dhihi kartaa qur'aankaa sheegay xukunkaas in la qaato maaha qur-aankay ku taalla dhihimayd in la qaato oo loo hogaansamo qur-aankaa sheegaad leeda ee dhihimayda xukunku qur-aanku ku yaalla xukunku xadiidku ku yaallaa laakiin yaash amray in la qaato qur-aanka amray soo ma qaabkaas uga cabire markaasay gabadhi waxay tidhi waxaan u malaynayaa adiga laftirkaaga ee gurigaaga in lagu sameeyo arrintan aad adigu diidaydo oo macnaha zawjaadkaaga iyo ay sameeyaan markaasuu yidhi soo fiiri waa kan gurigii waa gashay waa fiiriday waa fiirisaa hal gabar laguma arko wax bar leh iyo wax fanax leh oo ayagu isku sameeyey dee qofku tu alla u abuuray ma laga hadlayo ee qof asagu gacmihiisa isku sameeyey maba lagu arko waa soo laabatay ka warram yidhi waxba kumaana soo aragay wuxuu yidhi maba dhacdeen inaan guri iskugu nimaadno hadday samayn lahaayeen maba dhici lahayn maxaa yeelay diin aan iniin sheegaya seen u khilaafaya soo ma jeedin marka halkaas marka waxaad ogaatay cabdullahi mascuud fiiri xukunka nabigu uu yidhi kitaabka allu ku yaalla macnaha kitaabka waxaa ku sugan in xukunkaas la qaato saas wey macnuhu marka ay xukun aad hubsato inuu nabiga ka sugan yahay laakiin hubso marka hore waxaa nabiga ka sugnayn ha u nisbay waxaad dhihi kartaa kitaabka allah sheegaya xukunkaas in la qaato kitaabka allah sheegaya ila wuxuu yidhi subxaana wtaqu llah allah ka baqa ina allaha alleh shadiidulciqaabi waa mid ciqaabkiisu uu adayg badan yahay ee ilaahay uga baqa inaad fartoontaanoo samaydaan awaamirta alla iyo rasuul aadna ka hartaan alla iyo rasuul wax alla waxay idinka reebeen lilfuqaraa'i icjabuu la yaaba lilfuqaraa'i fuqarada la yaaba fuqarada almuhaajiriina soo hijrooday aladiina muhaajiriinta ukhrijuu laga soo bixiyey min diyaarihim guryahoodii wa amwaalihim maalyaalkoodii yabtaquuna xaalo ay raadinayaan ayaa la soo bixiyey fadlan fadli ayay raadinayaan fadligaasoo min allah allah xaggiisa ka ahaaday wa ridwaanan raalli ahaansho ayay raadinayaan wayansuruuna allaha allah xaalo ay u gargaarayaan ayaa la soo bixiyey wa rasuulahu rasuulkiisa xaalay u gargaarayaana la soo bixiyey ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh hum keligooda assaadiquuna ka run sheegay iimaankooda waaladiina dadka tabawa'u daara daarta madiina degay waliimaana wakhtaaru liimaana iimaankana doortay min qablihim muhaajiriinta imaanshadooda ka hor yuxibuuna waxay jecel yihiin man qofkii haajara u soo hijrooday ilayhim xaggooda walaa yajiduuna mana helayaan fii suduurihim laabahooda ka heli mayaan xaajatan xaasidnimo mimaa kii xaggiisa xaasidnimadaasoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday uutuu la siiyey wa yu'iruuna way doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooday ka doorayaan walow kaana bihim ayaga haba ku sugnaato khasaasatun gaajo waman yuuqa qofkii laga ilaaliyo shuxa nafsihi nafsadiisa maaljacaylkeeda fa ulaa'ika dadkaas humulmuflixuuna waa dadka liibaanay waaladiina dadka jaa'uu yimid min bacdihim ansaar iyo muhaajiriin ka gadaal yaquuluuna waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyo iqfir lanaa noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheenna ilaah u dhaaf aladiina walaalaha sabaquunaa nooga hormaray biliimaani iimaanka walaa tajcal allow ha yeelin fii quluubinaa qalbiyaalkeenna hillan xaasidnimo iyo nacayb liladiina dadkii la nabcaado aamanuu xaqan rumeeyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyo innaka adiga ra'uufun mid dhimrin badanaa tahay raxiimun oo naxariis badan lilfuqaraa'i laba icraabaa kuugu bannaan inaad ficil u soo qadarato sidii aan laqbada ku maray oo aad tidhaahdo icjabuu la yaaba lilfuqaraa fuqarada la yaaba waxa weeye dadka iyagoo hantidoodii iyo guryahoodii iyo deegaankoodii ka soo tegay iyagoon waxba ka soo qaadan ee allah dartiis uga tegey dadkaas wax lala yaabo wey macnaha iimaankooda qawinimadiisa iyo xooggiisa kuwaasaa wax lala yaaba oo wax aad u weynay sameeyeen oo naftoodii maalkoodii qaraabadoodii waxay ka doorteen inay diintooda u badbaado inay alla iyo rasuul diinkiisa u gargaaraan alla iyo rasuul inay u gargaaraan oo macnaha diinta alle u gargaaraan taas ayay doorteen taas waa macno waxaad kaloo dhihi kartaa lilfuqaraa'i inaad ka bedelato falilaahi allah ayuu u sugnaaday welirasuuliyuu u sugnaaday welidilqurba ayuu u sugnaaday walyataama walmasaakiin aayadii hore jaarmajruudkii ku jira oo tidhahdo lilfuqaraa'i ayaa faygu u sugnaaday faygii wuxuu u sugnaaday lilfuqaraa'i fuqarada halkaas ka bedelo lilfuqaraa'i kuwa fuqarada ahoo waxba haysan kuwaas ayuu u sugnaaday fuqarada almuhaajiriina soo hijrooday waa mu'miniintii maka ilaahay dartiis uga soo tegey ee madiina u soo hijrooday kuwaas weeye iyo qofkii kasta ee dadkii mu'miniinta ahaa ee madiina usoo hijrooday ah kuwaasaa laga hadlaya aladiina muhaajiriinta ukhrijuu laga soo bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga soo bixiyey wa amwaalihim maalyaalkoodiina laga soo bixiyey maxay u soo baxeen ma naftay un la cararaya qax miyay ahaayeen ma ahayn qax qax iyo moogtay hijrada farqiga udhaxeeya qaxda naftaada unbaad la soo carag laakiin hijrada waxa weeyaan dhulkii gaaladaad ilaah dartiis uga tege diintaada ayaad waxa weeyaan darteed u baxe alla inaad u gargaarto diinkiisaad u baxe farqigaa udhexeeya qaxa iyo hijrada qaxwaa qofu naxaruurtiisa naftiisa markaas la cararayo marka farqiga udhexeeya yabtaquuna xaalo ay raadinayaan ayaa la soo bixiyey fadlan dheeraad fadligaasoo min allah ilahay xaggiisa ka ahaaday iyo wa ridwaanan raalli ahaansho in ilaah raalli ka noqdo ilaahay fadligiisa siiyo taasay u soo baxeen wayansuruuna allaha alle xaalay u gargaarayaana la soo bixiyey warasuulahu rasuulkiisa xaalay u gargaarayaana la soo bixiyey waxay u soo baxeen inay diinka alle u gargaaraan inay rasuulka garab istaagaan salawaatu llahi wasalaamu calayh ilaah wuxuu yidhi subxaana ulaa'ika dadka tilmaantaas iska leh ee naftoodii la soo baxay iyo diintoodii ka soo tegey waxa weeyaan maalyaalkoodii iyo guryahoodii alla dartiis uga soo tegey ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh hum keligooda asaadiquuna kuwa run sheegaya ah ee iimaankooda ka run sheegaya waa kuwaasa dadka iimaankooda ka run sheegay kuwaas waa muhaajiriintii ansaartiya lagala hadala ila wuxuu ihi subxaana wladiina dadka tabawauu degeen addaara daarta degeen daartu waa madiina dadka madiina degay waliimaana wakhtaaruliimaana iimaankana doortay waxa weeyaan iimaanka doortay iimaanka waa in ficil loo soo qadara sababtoo iimaanku guri maaha la dego oo waxa weyan daarta waa degeen iimaankana waa degeen waxay lamid tahay calaftuhaa tibnan wa maaan baarida tii la dhihi jiray naxwada calaftuhaa xoolihii waxaan siiyey tibnan buunshe iyo wamaan calaftaha waan cunsiiyey firi waxaan cunsiiyey tibnan buunshe iyo wamaan biyo marka biyaha miyaa la cunaa lama cuno biyaha waa inaad marka ficil soo qadarto soo maaha calaftuhaa tibnan buunshaan siiyey wasaqaytuhaa maan biyana waa waraabiyeyba ila biyihii aan cunsiiyey miyaad dhihi karta calaftuhaa tibnan buunshihii aan cunsiiyey wamaan biyana waa cunsiyey madhee ma dhihi karti waa lagula yaaba xata biyaan cunsiyey biyaha waa la cabaa lama cuno marka tanna waa saas oo kale waxaa leedahay waladiina dadka tabawa-u degeen addaara daarta u madiine ah waliimaana wakhtaaruu doortay aliimaana iimaana sidaas waa sida mufasiriinta agarkoodu maraan qaar ka midana waxay yidhahdeen sideedaa loo dayna oo degidda moog tahay daarta waxay keenay istiqraar iyo tamakun gurigan waa degay qofka marka la yidhaahdo waxay keenay istiqraar iyo tamakun meeshii wuu makansaday soo maaha iimaankiina waa makansadeen saasaa loola jeeda iimaankii guri maahan iyo boose waa makansadeen oo quluubtoodu galay oo macnahaasaa laga tilmaamaya ay leeyihi saasna waad dhihi kartaa ilaah wuxuu yidhi subxaana waladiina dadkii tabawa-uu degeen addaara daarta oo madiine ah madiine dadkii degay waliimaana wakhtaaruliimaana iimaankana doortay min qablihim muhaajiriinta ka hor marka muhaajiriintu intaysan imaanina loola jeeda loolama jeedo intaan muhaajiriintu alla rumayn ay ansaartoo dhan alla rumeeyeen saas loolama jeedo asal waxa weeyaan muhaajiriintaa horreeyey qayb ka mid a oo markii horeeto iimaanka qaatay diday ka yimaadeen ansaartu laakiin waxaa loola jeedaa intaan muhaajiriintu mag ka soo tegin oo aysan madiine imaanin ayay waxa weeyaan iimaanka qaateen oo ayagaana hade magaaladiiba diyaariyay oo nabiga iyo saxaabada kusoo dhaweeyey ansaarta intaan hijradu dhicin oo nabiga iyo saxaabadu imaan ayay iimaankan qaateen oy doorteen saas darteeda magaalada ayagaaba kusoo dhaweeyey marka muhaajiriinta imaatinkooda ka hor wey amaa xagga iimaanka markii hore waxaa hada iimaanka ka hormaray muhaajiriinta qayb ka mid a kadibay ansaartu waxa weeyaan iimaanka qaateen laakiin sidaasaa loola jeeda waladiina dadka tabawa-u degeen addaara magaalada madiino waliimaana wakhtaaruu doorteen aliimaana iimaanka min qablihim muhaajiriinta ka hor ay min qabli quduumi lmuhaajiriin muhaajiriinta soo gelidooda ka hor yuxibuuna waa kaasa khabarkii waladiina mubtada ahaadeen yuxibuuna waxay jecel yihiin man qofkii haajara usoo hijrooday ilayhi ilaahay weynaa ammaan cajiib badan oo ammaana ansaar muhaajiriintu way ka soo tageen waxay xoolo lahaayeen guryahoodina waa ka soo tageen waxay u yimaadeen ansaarta wax ay wataan ayadoo la ergo xoolaa ansaartiyaa la qaybsadeen maalkoodii guryahoodii markaasay dul degeen ilaahay weynaa wuxuu ku ammaanaa marka raalliyay noqdeenoo waa jeclaayeen ee dhibsan mayno culays dul saaran uma arkayno mogta inaad wax bixidaa waa arrin geesnimo leh oo deeqsinimaa laakiin maxaa ka sii weyn inaad haddana raalli kutood ku faraxsanta taasaa casiis oo adag ilaa wuxuu ku ammaanayaa waxa weyan muhaajiriintii soo duldegay ee u yimid waxa weyan ayagoo la qaybsaday naftoodii wax alla waxay haysteen ayagoo la qaybsaday oo maalkii iyo guryihiiba la qaybsaday haddana raalliyay ku yihin raalliyay ku yihin taasaa ilahay ku ammaanaya yuxibuuna waxay jecel yihiin man qofkii haajara usoo hijrada ilayhim xaggooda walaa yajiduuna heli maayaan fii suduurihim laabahooda ka heli maayaan xaajatan xaasidnimo xaajada hadda waxaa loola jeedaa xiqdigii xaasidnimadii quluubtooda wax xasada kama dareemayaan wax xasada kama dareem mogta qofka xasadka ku jira dhibaato waa qabaa sooma dhib- dhib waaba qabaa marka waxa weeye wax xaasidnimaha quluubtooda ma ka dareemayaan iyo wax calaaq mimaa kii xaggiisa xasadkaasoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday uu tuul la siiyey muhaajiriinta oo maxaa- waa maxay waxa weeyaan muhaajiriinta waxaa la siiyey waa diin iyo adduunyo labadaba labadaba way diin waa la siiyey mar kasta oo ansaar iyo muhaajiriin la sheegayo waxaa la hormarinaya muhaajiriinta mar kasta oo qur-aanku labadooda isdaba dhigayo waa in la hormariyaa muhaajiriinta sidaas darteeda nabiga sal lahu aleyh wasalam haddaan sidaas darteeda fiiri nabiga sal lahu aleyh wasalam wuxuu yidhi haddaan hijra jiri lahayn ansaartan kamid noqo lah waaxid min alansaaraan noqo lah saasuu yidhi nabiga sal lahu aleyh wasalam waaxid min alansaar laakiin hi- nabigu waa muhaajir welidaa sidaas daraaddeeda casha- alcasharatu lmubasharuuna biljanna yayihiin dhammaan waa muhaajiriin dhammaan waa muhaajiriin marka waxa weeyaan muhaajiriinta koo waxaa la siiyey fadiilo iyo sharaf dheeraada oo ilaahay mar kasta hormarinayo waa mid taas oo fadiilada oo qur-aanku marka hore ayaga sheegayo raallihii kuyihin waa ku raaxaysanaya ee dhima maxaa nalakaana hormarina annagaybana dul joogaanoo marti noo yihiinoo annagaa waa kaasa ciidankii iyo gargaarkii xooggiisii ahe dhihi maayaan taas waa xagga diinka xagga adduunyada wanaga hadda soo sheegnay waxa weeyaan fayi laga helay reer banu nadiir nabiga sal allahu caleyh wasalam atarkiisi wuxuu siiyey muhaajiriin labaa laga siiyey ansaarta laba bis oo fuqara aheed ayaa laga siiyey soo ma jeedid haddana hantidaas la siiyey muhaajiriinta ayagoo ciidanka xooggiisu yahay ansaar raalligay ku yihin dhibsan mayaan marka waxaa la siiyey muhaajiriinta oo labadaas waa diin iyo adduunyo labadaba ila wuxuu ihi subxaana mimaa kii xaggiisa waxa weeyaan xaajadaasoo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday uu tuul la siiyey muhaajiriinta waxa weye ma dhibsanayaan ma dhibsanayaan raalligay ku yihiin sidaas darteeda dadka mu'miniinta inaad u qalbi furan tahay oo aad jeceshahay ood raalli ku tahay waa sifaadda jannada ilahay lagu galo waana sifo weliba aad u ad adag qof laga helayaana aysan badnayn sidaas darteeda nabigeena suufan sal allahu caleyh wasalam maalin iyadoo la fafadhiyo anas ibn maalik wuxuu yidhi ayaa waxa weeyaan nin ayuu nagu soo baxay markaasaa nebigu yidhi sal allahu caleyh wasalam ayadoo saas loo fafadhiyo nabiga sal allahu alay wasalam uu nabigu wuxuu yidhi nin ahlu jalla jannaan ayaa hadda imaanaya ninaas soo baxay marka khalaas maalin kale iyadoo haddana la fadhiyo ayaa nabigu yidhi nin ahlu jannaa imaanaya isla ninkii laftigiisiyaa yimi maalin kale saddexaad haddana ayadoo la fadhiyo ayuu nabigu sidii oo kale yidhi sal allahu alay wasalam ninkii nafsuhu ayaa yimi cabdullahi ibni camar ibni caas saxaabadu aad ayay iskugu dayi jireen wax kasta oo ilaahay raallihaanshadiisa iyo jannadiisa lagu gaarayo inay ku sifoobaan haddii marba loo sheego camala diinku u ahaa cabdullahi ibni camar ibni caas ayaa ninkii u tegey wuxuu yidhi xoogaa aabbaan isku dhacsannahay waan dhaartay saddex casho inaan ka maqnaado waxaan rabaa inaan saddexdaa casho kula joogo oon marti kuu noqdo markaasuu yidhi marxaban soo dhowo wuxuu go-aansaday sifada uu ninkaanu ku mutay jannada inuu arko si uu u sameeyo iyadoo kale saddexdii casho wuxuu yidhi ninkii wax weynba kuma argo cibaadaadka ila cibaadaadka caamka waa la yaqaana amase cibaadaadka daahirka ah cibaadaadka daahirka oo dadka oo dhan waxa weyn salaadihii iyo soonkii iyo waxa weyn kuwaas waa loo jeedaa ee cibaadaadka qarsoon ee gurigiisa uu ku sameeyo qofka taasuu raba inuu ogaado ninkii wuxuu yidhi wax weyn kuma aan arag xataa salaatuleyl badan iyo ninna kuma arag habeenkuuna markuu hurdaayo markuu rabo inuu dhinac u gadoomo ilahay xusa sida waxa weyn uu sida baalka iska galgalana markuu gadoomayo ilaahay xusaayo khalaas waa iska seexanay saddexdii casha markay dhammaatay uu wuxuu yidhi nin yahow aniga aabbahay wax naga dhexeeyo dhibu ma jiraan sababta aan adiga kuugu soo martiyey waxay ahayd nabigaa saddex goor sidaas yidhi sal allahu alay wasalam waxaan rabay inaan arrintaas ogaado de wax gooniyana kuguma arko ba ii sheeg idan aniga arrintaydu waa sidaas aad arag saas markaan u dhaqaaqon ka tegey uu yidhi kaalay arrinaa jirto hal arrina ayaa jirta waxay tahay arrintaas hal qof oo muslim ah waxa weeyaan hishi iyo khiyaano qalbigayga uguma jirto qof ilaahay nimca uu siiyana kuma xasdo hal qof oo muslimah cuqdad uma qabo muslimiinta qalbigayga waa u nadiif qof ilaahay nimco siiya hadday maal tahay hadday cilmi tahay hadday caqli tahay hadday mas-uuliyad tahay wax ilaahay qof muslima siiyana kuma xasto oo ma is idhahda muxuu u hab marka wuxuu yidhi waa midaas yidhi taas wuu yidhi waana midaas wuu yidhi midaan la awoodin waxa kalona waa la awooda in qalbigaaga muslimiinta aad ku jeclaato oo hal qof aadan cugdad u qabin oo muslimiinta aad u tahay naasix waa midaas midda wax weyn la isku dhaafo marka waa arrin weyn taasaa ilaahay ku ammaanay ansaarta ilah wuxuu yidhi subxaana wa yu'iruuna way dooraanu ilah yidhi calaa anfusihim nafafyaalkooday ka dooraan walow kaana bihim haba ku sugnaato khasaasatun gaajo sifo kalay leeyihi waxa weeyaan naftooda inta ka qaadaan waxay u baahnaayeen ayay dadka kaloo baahan siiya masladaas wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir waa darajo ka sarrayda tii horan horay u soo ogaanay horay waxaan u soo ogaanay oo ilaah subxaana wa tacala noo soo sheegay wa yudcimuuna acaama calaa xubbihi dadka baariyaalkaa waa dadka maalkooda bixiya ayagoo maalka jecel tanaa ka sarrayda sababtoo ah maalka way jecel yihiinaa layidhi kuwaas laakiin ayaga inay baahi daran u qabaan lama sheegin oo waxaa dhici karta insan baahi weyn u qabin oo ka kaaftoomaan lakiin ay jecel yihiin laakiin tan maxaa la yidhi ayagoo naftoodii u baahan tahay ayay maalka bixiya caruurtooda u baahanay bixiyaan eheladooda u baahanay bixiyaan tanaa marka daraj ahaan ka sarrayda inay ka sarraydana waxaa ku tusaya aayadda ooba arrinta ay ku soo degtay hoosaba nusuulka oo imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu ku wariyey abu hurayra inuu yidhi nabiga sal allahu calayh wasalam nina u yimid oo dhibaato ay asiibtay nabiga sal allahu alay wasalam guryihiisuu tegay wax uu siiyo hal nin waa ka waayay guryihiisii oo dhan markaas ayuu nabigu yidhi sal allahu calayh wasalam yaa marti qaadaya caawo ninkaan nin ansaarta ka mid ah waa abudalxe sida riwaayadda kaleeto ay tilmaamtay ee imaamu muslime ayaa waxa uu yidhi aniga ayaa caawo ninkaan waxa way marti qaaday ninkii wuu tegey zawjadiisii u tegey wuxuu ku yidhi ninkaan waa martigii rasuulka sal allahu caleh wasalam laa tadakhiriihi shay-an waxba caawo ha ka kaydhaysan wax ninkaas caawo aan heli karno meel ha nooga dhigin hala siiyo waxay tidhi wallaahi inaanaan haynin ilaa caruurta cashadooda maahan wax kale oon hayna male guriga dhan fiiri nolosha lagu nooliya gurigii guryihii nabigo dhan waa laga waayay hal qof wax la siiyo hal qof wax la siiyo guryihii nabigo dhan laga waayo sala allahu calay wasalam ninkan saxaabiga ahoo caawa marti qaadayna caruurtiisa wuxuu siiyo maahan guriga wax kale ma yaalin noloshaasaa lagu noolyahay lagu jihaada diinta ilahay ku koraya soo ma jeed wuxuu yidhi dhagayso caruurta mar alla markay cashada u baahdaan seexi hurdisi hanaga siin cashada markaan imaado cashada keen mar alla markaad keento faynuusta demi annaga waa ad fadhiisayna waxaan iska dhigaynaa dad la cunaayo qalaf qalaf qalaf xagga laga taabana xagga laga taabana yuu noo jeedin ha cuno caloosha caawa waa duubayna annagu lafdigaas wey caloosheenna caawa waa duubanayna sidii yeelan mar alla markuu soo geliyey oo soo fariisiiyey carruurtii int horay u seexigay iyagoon cashaynin waxa weeyaan faynuusi inta keentay cashadii faynuusiina demi khalaas hadba geesaa laga taaban uu iska cun wuxuu sida waa lagula cashayna keligiisaa noolaaday hooyadii iyo aabbihi carruurtiina way qadeen subaxdii uu nabiga u tegey sal allahu caleyh wasalam markaasuu nabigu yidhi sal allahu caleyh wasalam laqad cajiba allahu caza wajalla min fulan wa fulana ilaahay xala wuxuu la yaabay hebel iyo heblaaye waxay sameeyeen ilaahay taasuu la yaabay markaas ayaa faanzala allahu tacaala wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa haulaai muminuun muminiintii waa kuwaasa muminiintii kuwaasay ahaayeen sidaas mana mase guryaha gabalna waa la daadiyaa subaxdii guryaha gabalna dhagaxa waxa weeyaan caloosha lagu xidhan ya waxaana doonaynaa kuwaas waxay doonayeen oo cizo adduun ah dunligeenna haddaan dareenna iyo sidaan uga fognahay saxaabadii ma ku qoslayna mise waa u booyeyna ya bal sidaan saxaabadii uga fognahay iyo siday ahaayeen inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wa yuiruuna way dooraanu ilah yidhi subxaana calaa anfusihim nafafyaalkooday ka dooraan oo ka qaadaan ansaartu walow kaana bihim haba ku sugnaato khasaasatun gaajo ilah wuxuu yidhi subxaana waman yuuqa qofka laga ilaaliyo shuxa nafsihi nafsadiisa maaljacaylkeeda ama bukligeeda fa ulaa'ika dadkaas mantawicili biictibaari lmacnaa kuwaas naftooda laga ilaaliyo baqiiltinimada humulmuflixuuna iyaga liibaane shuxigu waa balaayo maaljacaylku waa belo nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi iyaakum wadulma iyaakum wadulma waxaan idinkaga digayaa gardarada dadka naftooda iyo maalkooda layska dulmiyo fa ina adulma dulumaatu yowma alqiyaama war dulmigu waa mugdiyaal maalinta qiyaamaha mugdiyaal wey maalinka qiyaamaha mugdiyaal wey dulmigu wataqu shuxa war maaljacaylka iska ilaaliya iyo bukliga fa ina shuxa ahlaka man kaana qablakum waxa dadkii idinka horreeyey halaagay ee baabi'iyey waa maljacayn xamalahum calaa an safakuu dimaa'ahum wastaxalluu maxaarimahum wuxuu ku xambaaray inay dhiigyaalkooda daadiyaan isdhacaan isku duulaan isbaabi'iyaan isxilqaystaan ayna waxyaalahi ilaahay ka xarimay xalaashadaan waxa ku xambaaray waa bukli iyo maaljacayn macnaha qof walbaaba siduu kusoo xerogeli karo inuu ku raadiyo dii qalinka lagu xadi karo dii xoogga lagu qaadan karo taas weeye cabdulahi bn mascuud ninaa u yimid markaasu wuxuu yidhi anugu waan halaagsamay nin halaagsamay oo macnaha balaaya ku dhacday xagga diintan ah oo diinta ka halaagsan markaasuu yidhi maxay tahay arrintaas wuxuu yidhi rabulcaalamiin ayaan maqlaya isagoo leh waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaaika hum lmuflixuun dad qofkii laga ilaaliyo naftiisa bukligeeda dadkaasaa liibaanay wa ana rajulun shaxiix anuguna baqiilan ma awoodo inaan gacanta wax ka baxsho cabdulahi mascuud wuxuu ku yidhi laysa daka bishux alladii dakarahu llah kaasu ma ahan shuxiga alladii dakarahu llahu fi lqur'an ilahay qur-aanka ku sheegay maaha inaad wax bixi diiddo inama shuxu aladii dakarahu llahu fi lqur'aan an ta'kula maala caqiika dulmaa waxa weeyaan kan qur'aanka alla ku sheegay waa midka kugu xambaara inaad qof muslima walaalkaa maalkiisa dulmi ku cunto ama xad ama xoog ama qalinka ku qaad waxa weeyaan sidaad rabto ama laaluush ku cun qof muslima hantidiisa inaad ulmi ku cunto kaas wey midka qur-aanku sheegaya wuxuu ihi walaakin daaka adiga midka aad ku sifaysan tahay albuklu kaas bukliyaa la yidhahdaa marka waa inuu kala duwayo oo shuxigu waa ka daran yahay waa midka kugu xambaara dadka islaami hantidooda inaad qaadato wa bisa shayu albuklu balaayada waxa u xun bukliga laftirkiisa aad sheeganaya oo laftirkiisu mid xalaala maaha kan laftirkiisu waa balaayo inaad wax bixin weydaa waa balaayo laakiin kaas qur-aanku sheegaya waa midka ku gaarsiiya dadka hantidooda inaad wax weyn cunto taas wey taas wey labadaas qolob oo ansaar iyo muhaajiriin markii ilaah soo sheegay mu'miniinta intii kalea la sheegaya aayaadkaanuna qof mu'min ah kama taga ilaa muslimiinto dhan waa intaas waa ansaar iyo muhaajiriin muhaajiriinta horumari muhaajiriin iyo ansaar iyo inta kasoo hortoo ka dambayday ilah wuxuu ihi subxaana wladiina dadka jaauu yimid min bacdihim ansaar iyo muhaajiriin ka gadaal yaquuluuna waxay yidhaahdaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyo iqfir lanaa noo dembi dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheenna u dembi dhaaf aladiina walaalihii sabaquunaa nooga hormaray biliimaani iimaanka waxaa ilaahay ku tilmaamay muminiinta ansaar iyo muhaajiriin ka dambayda aayaddan alla wuxuu ku tilmaamay waa dadka u duceeya muminiintii ka horreeyey muminiintii naga horreeyey kow yaa ka ah muhaajiriin iyo ansaar kow iyaga ka ah sidaas darteeda mu'miniinta caqiidadoodu waxay tahay saxaabada in la jeclaado in la ammaano wixii dhexdooda ka dhacay ee waqtigii dambe ka dhex dhacayna waxa weeye laga gaabsado laakiin zanaadiqada dadka aan diinta rumaysnayn waxaa lagu yaqaanaa inay buunbuuniyaan ka sheekeeyaan waxa weyn dagaalkii saxabada dhexdooda ka dhacay saxaabadu waxay ahaayeen mujtahidiin mujtahidka imaamku hadduu yahayna mas'alada uu ku ijtihaado hadduu asiibo laba ajar u leey hadduu ku gafana hal ajar u leey qof ilaahay ajar siiyey adiga inaad waxa weeyaan inaad ku fadeexayda isku daydo waa diinxumo sidaas darteeda calmaaniyiinta iyo zanaadiqada lagu yaqaan dagaalkii saxaabada ka dhex dhacay inay sheegsheegaan oy buunbuuniyaan amaa caqiidada ahlu sunna waljamaca waxay tahay wixii saxaabada ka dhex dhacay ka gaabso ammaan waxaan ahayna yaysan kaaga soo bixin saxaabada haddaad ilahay rumaysantahay sidaas weeye ilaahay siduu ku tilmaamay u fiirso waa u duceeyaan muminiintii ka horreeyey muminiintaasna kow waxaa ka ah waa maxay muhaajiriin iyo ansaar saxaabada wey dhammaan muminiintii naga horreeyana waa inaan ammaano oo aanaan aflagaadayn waxay yidhahdaan walaa tajcal ilaahuw ha yeelin fii quluubinaa qalbiyaalkeenna hillan xaasidnimo iyo nacayb liladiina dadkii la xasdo aamanuu xaqa rumeeyey saasay yidhahdaan marka waa ka magan galaan ilaah wayna ka ducaystaan inay mu'miniintii ka horreeyday oy ugu horreeyaan saxaabadu inay qalbigooda xumaan u gasho rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenniyo innaka adiga ra'uufun mid turid badanaad tahay raxiimun oo naxariis badan welidaa saas daraaddeeda wuxuu yidhi xaafid ibnu kasiir raximahullah alimaamu maalik wuxuu aayaddan ka istimbaaday oo kala soo baxay raafidada nimankanoo shiicada ee lacnada saxaabadoo caaya faya inaysan waxba ku lahayn maxaa yaele saddexdan qolaa faya iskaleh oo lasoo sheego aayaddu faygii waxa weyan aayadihii ka hadlayay ee ka mid marka fuqarada muhaajiriinta iyo fuqarada ansaarta iyo mu'miniintii ka dambeeyey fuqaradooda iska leh qofka raafidiga ah ee caayaya saxaabada faya waxba kuma leh faya waxba kuma leh soo ma jeedid mar kalena insha allah waa noo imaan doonta aayaad kale ee uu u daliishaday imaamu maalik inaysanba muslimiinta ku jirin kuwaas marka waa noocaas dadka mu'miniinta ah ee ka dambeeyey muhaajiriin iyo ansaar laba sifaa qur-aanku ku sheegay sifa waa midaan hadda dul taaganna oo ah inay u duceeyaan mu'miniintii hore saxaabada ugu horrayda sifada labaadna wanaaggooda inay ku daydaan wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar wladiina tabacuun aayaddana soo saddex ma sheegin muhaajiriin iyo ansaar iyo waladiina bacdihim soo maahan aayaddana saddexay sheegeen suuratu tawba wsaabiquuna alwaluun min almuhaajiriina walansaar soo lama maahan من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم آه. والذين اتبعوهم waxay ku raaceen biixsaanin marka aayaddaasna waxay sheegtaa waxa way mu'miniinta ka dambeeyey ee wanaagga ku raacay ee wanaaggoodii uga dayda aayaddan waxay sheegtay inay u duceeyaan labadaas sifaana laga rabaa annaga wax kastoon caqiide ka dhiganayno waxa aan cibaado ka dhiganayno dhammaan inaan ku miisaanno ansaar iyo muhaajiriin wixii diin u ahaa iyo inaan jeclaanno u ducayno labadaas sifaana laga doonaya alam tara miyaadan aragu yidhi nabiga subano ila ladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay yaquuluuna waxay leeyihiin liikhwaanihim walaalahooda waxay ku leeyihiin aladiina walaalaha kafaruu gaaloobay min ahlilkitaabi ahlukitaab xaalo ay yihiin lain ukhrijtum haddii laydin bixiyo lanakhrujanna wallaahi waa baxaynaa oo baxaynaa macakum la jirkiinna walaa nudiicu ku adeeci mayno fiikum fii khudlaanikum in laynin hoojiyo axaddan qof ku adeeci mayno abaddan weligeen wain quutiltum haddii laydinla dagaalamana lanansurannakum waa iniin gargaaraynaa oo iniin gargaaraynaa wallaahu alle yashaddu wuxuu markhaati ka yahay innahum munaafiqiintu lakaadibuuna inay been sheegayaan oysan u gargaarayn yahuudda ilah wuxuu yidhi subxaana lain ukhrijuu haddii yahuudda la bixiyo laa yakhrujuuna munaafiqiintu bixi mayaan macahum yahuudda la jirkooda walain quutiluu haddii yahuudda lala dagaalamana laa yansuruunahum munaafiqiintu u gargaari maayaan walain nasaruuhum hadday u gargaaraanna layuwallunna way jeedinayaanoo jeedinayaan aladbaara dabayaalka uma markay cararaan ka gadaal laa yunsaruuna xag allena looga gargaari maa la'antum idinka mu'miniintaa ayaa ashaddu adayg badan rahbatan min jihati rahba xagga cabsida fii suduurihim laabahooda xaalo u ahaaday cabsidaas min allah ilaahay xaggiisa kaasa uga adayg badan daalika cabsidaas ay makhluuqa ka cabsanayaan tii alle mid ka weyn haabitun waa sugnaaday biannahum bisababi annahum munaafiqiinta qowmun qowm inay yihiin qoomkaasoo laa yafqahuuna aan garanayn cidda dhib u keeni karta iyo cidda dheef u keeni karta laa yuqaatiluunakum yahuuddu idinla dagaalami mayaan jamiican xaale ay dhan yihiin ilaa fii quran magaalooyin dhexdood inay idinkula dagaalamaan maahani magaalooyinkaasoo muxasanatin la qalcadeeyey ama dhufayse lagu wareejiyey aw min waraa'i judur amase derbiyaal gadaalkood ba'suhum yahuudda dagaalkooda shadiidun waa mid adayg badan baynahum dhexdoodu ku adayg badan yahay taxsabuhum yahuudda waxaad u malaynaya qofkaaga muslimka ahow jamiican kuwa midaysan oo isku xidhan saasaad moodee walxaal ayaad sidaas u malaynaya quluubuhum qalbiyaalkoodu shataa mid kala tagsan ay tahay daalika arrinkaas la soo sheegay oo min ijtimaacihim fi daahiri wa tashatutihim fi lquluubi inay korka ka wada jiraan qalbigana ka kala tagsan yihiin haabitun waa sugnaaday biannahum bisababi annahum yahuuddu qowmun qowm inay yihiin laa yacqiluuna aan waxgaray maaluhum yahuudda tilmaantoodu ka maali ladiina dadkii tilmaantoodoo kale weeye min qablihim ayaga ka horreeyey qariiban waqti dhow daaquu way dhadhamiyeen wabaala amrihim arrinkooda ciribxumadiisa walahum waxaa u sugnaaday yahuudda cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuujiya maaluhum maalulmunaafiqiina munaafiqiintana tilmaantoodu ka maali shaydaan shaydaan ay ku tilmaan yihiin id waqti ay ugu tilmaan yihiin qaala shaydaan uu ku yidhi lilinsaani insaan ukfur gaalow insaano falamaa kafara markii insaankii gaaloobay qaala ibliis wuxuu yidhi innii aniga bariiun beri ayaan kaa ah minka adiga inii aniga akhaafullah allan ka baqaya xumaan wax kama shaqay karo allahaasoo rabalcaalamiina caalamyaalkao dhan isagu barbaariyey fa kaana caaqibatahumaa shaydaankii iyo insaankii ciibtooda waxaa noqday annahumaa insaankii iyo shaydaankii fi naari naarta dhexdeeda inay ahaadeen khaalidayni xaalo ay ku waarayaan fiiha naarta dhexdeeda wadalika cadaabkaasu jazaau aalimiina waa aalimiinta abaalkooda markii nabigeena suuban sal lahu caleyh wasalam yahuuddii reer bani nadiir uu u diray fartiinta oo uu yidhi toban casho kaga baxa magaalada oo intay ku diyaargarowdaan oo ay diyaargarowgii bilaabeen ayaa munaafiqiintii cabdulahi bni ubay musaol ka mid ahaa ayaa u diray fartiin kale waxay ku yidhahdeen ha bixinina laba kunaa hayaa ciidan yahuudda reer bani quraydana waa diyaar nimankii reer kadafaanood isbaxaysiga lahaydena waa soo gurmanayaan ha cararnina hadday dhacdo in laydin yidhahdo qaxa waa idin raacina maahan meel laydinka saaray ku hari mayno haddii dagaal laydinku qaadana garabkiinaan istaagayna taasaa ilahay nooga warramayaa inuu ballan munaafiq uusan ballan hayn sababtoo ah munaafiqu sidiisa waa qof fulaya qof geesiyo munaafiq ma noqdo ilaa munaafiq moogta waa qof aan waxa qalbiga uga jira afka ka sheegi karin munaafiq waa qof aan qalbiga waxa uu ka caqiidaysan yahay afka ka sheegi karin saas weeye saas daraaddeeda nacas ma ahane qof dadnimaduhu munaafiq ma noqon karo soo ma jeedid saas darteeda munaafiqu sababta uusan u oofi karin ballankan maxay tahay waxa dagaalamaa waa qof mabda leh mabda'aasu ama ha ahaado xaq ama baatil ha ahaado hadduu qofkii caqiidaysan yahay caqiida saxiixa waa ku dhimana hadduu caqiide xataa xun uu aaminsan yaho ku qanacsan yahay waa ku dhimana hadduu qabyaalad aaminsan yahay iyo qabyaalad iyo casabiyad iyo jaahiliya waa ku dhimana laakiin munaafiq danaystaa mar hadduu yahay waa uu dhinta lama ah ila waaba ka dhimaa dantiisii isaga dantiis waad aragteen haddaba waa kuwa yidhahdaan kuwa siyaasadan oo fircooniga ka shaqeeya waxay yidhahdaan siyaasadu saaxiib joogtaa malehe dan joogta ay leedahay saaxiib joogtaa male maxaa yeele mabda'da qof in kala dhexeeya ma jira mogta dan joogtaa maanta yaa boorsada wax ku shubi kara hebelaa ku shubi kara waa halyaagii waa geesigii waa caaqilkii waa ninka ummadda badbaadina khalaas isaga wey boorsadii waa lagu shubi waay berri waa shaydaankii waa dajaalkii waa cadowga waa dabadhilifka dalka gadanaya khalaas wax kale ma jiro wax way dan joogtaa leedahay midkii shalay uu nacladayay uu haddana ka daba sidaa boorsada uu daba socona markaasuu leey waa kan halyaaga ummadda kii haddana berri boorsada waa un maray barne wuxuu waa banu aadam haddana bis waa lacnada mid kalu aada kii uu shalay hilfaa u qaaday uu haddana miiska soo saara waxa weeyaan munaafaqu ballan male malena mabda ilaa wax uu aaminsan yahu u dhinta male isaga waa maalinkaas meeshuu qadada ka helo soo ma jeedo ilaahay markaa bal sida uga warramay cajiibkeeda eega ilah wuxuu ihi subxaana alam tara miyaadan arag nabiga suuban oodan la yaabin waa wax lala yaabin hamsada istifhaam tacajubiya wey miyaadan aragoo la yaabin ila ladiina kuwa naafaquu munaafaqoobay yaquuluuna waxay leeyihiin liikhwaanihim walaalahood waa yahuudi waxa walaalahood la leeyihi alimaamu albaqawi wuxuu yidhi ilaahi weynaa yahuuduu ka dhigay walaalahood maxaa yeelay munaafiqiintu waa kufaar yahuudda lamida waa kufaar yahuudday la mid yihiin sidaa darteeda ilaahay walaal uga dhigay saasuu yidhi imaam baqawi sidaasuu yidhi wuxuu yidhi imaam baqawi jacala almunaafiqiina ikhwaanahum fi diin liannahum kufaarun miluhum ilaahay baa ka dhigay munaafiqiintii walaalo inay yahuudda u yihiin maxaa yeelay munaafiqiintu waa gaalo lamid a yahuudda soo ma jeedin liikhwaanihim walaalahood waxay ku leeyihiin aladiina walaalaha allaaba tilmaama walaalaha kafaruu gaaloobay min ahli lkitaabi ahlukitaab xaale ay yihiin lain ukhrijtum haddii laydin bixiyo yahuudey lanakhrujanna wallaahi waa baxaynaho baxaynaho baxaynaa macakum la jirkiinna walaa nutiicu ku adeeci mayno fiikum fii khudlaanikum in laydin hoojiyo oo garabkiinna laga baxo ku adeeci mayno axadan qofna abadan weligeen ku adeeci mayno wain quutiltum haddii laydinla dagaalamo oo laydha dagaala lagu qaadaa lanansurannakum wallaahi waa idiin gargaaraynaa oo idiin gargaaraynaa oo idiin gargaaraynaa ilah wuxuu ihi subxaana wallaahu alle yashhadu markhaati wuxuu ka yahay innahum munaafiqiintu lakaadibuuna inay been sheegayaan waana tan beenti lain ukhrijuu yahuudda haddii la bixiyo laa yakhrujuuna macahum la jirkooda bixi maayaan maxaa yaele dan kuma jirto nin qaxay xay ka daba raacaya nin qaxay dan dan waa ka dhammaatay waxay walaala ahaayeen inta dhaqaale laga helayo oo beerta xoogaa calaqa ka soo qoqo timirta wax laga siinayo hadda danu kuma jirto khalaas waa kala harankaas waxa weeyaan inay lacnadaan unbaa u hartay lain ukhrijuu haddii la bixiyo laa yakhrujuuna munaafiqiintu bixi mayaan macahum yahuudda la jirkooda walaa in quutiluu haddii lala dagaalamo yahuuddana laa yansuruunahum munaafiqiintu u gargaari mayaan waa de naftiyaaba kudhaxayda marka dan kuma jirto markaas dan munaafiq kuma jirto ila wuxuu yidhi subxaana walain nasaruuhum fardan wa taqdiiran ka soo qaad inay u gargaaraan walain nasaruuhum hadday u gargaaraanna oo isku dayaan dagaal layuwallunna way jeedinayaan oo ay jeedinayaan oo ay jeedinayaan aladbaara dabayaalka uma markay cararaan ka gadaalna laa yunsaruuna loo gargaari maa tana waa bishaaro mustaqilhu yidhi imaam imaamu ibnu kaiir bishaaro wey oo waa maxe mar kasta oo munaafiqgaal la safto ilahay inuu jebinayo bishaaro gooniya wey aydan oo weliba mustaqil ah bishaaro kalena waa tana waa soo socotaa waxay la mid tahay bishaaradan soo socota oo ilaah uu dhihi doono la'antum ashad ilaah wuxuu yidhi subxaana la'antum idinka mu'miniinta ah ayaa ashaddu adayg badan rahbatan min jihati rahba xagga cabsida fii suduurihim munaafiqiinta laabahooda xaalay ahaatay minallaahi alla miday ka cabsanayan taasaa uga adag alla cabsiday ka cabsanayaan waxaa ka weyn cabsida idinka idin ka cabsanayaan marka xuutaraha qof cabsida alle ka weyn adiga ka cabsana wuu jabaya hasiimuu ku qasbaya sidaasuu ilah yidhi subxaana ilah wuxuu yidhi daalika arrinkaas oo waa maxay waa in cabsadii cabsidii bin- banu aadanka iyo makhluuqu ay ka adkaato tiir alle ilah wuxuu yidhi subxaana daalika arrinkaas haabitun waa u sugnaaday biannahum bisababi annahum munaafiqiintu qowmun qowm inay yihiin qoomkoo laa yafqahuuna aan fahmayn waxaysan kala garanayn waxa weeyaan waxa waxtarka leh iyo meesh cidda wax u tari karta iyo cidda dhibaato u keeni karta hadday mu'miniin saxa yihiin waxay dareemi lahaayeen allah hadday ka baqaan wax alla waxu dhib ah isagaa ka difaaci kara hadday adeecaan waxay u baahan yihiin oo wanaag isagaa sii kara taasay dareemi lahaayeen laakiin taas ma garanayaan dadkaa kala daran dadkay ka cabsanayaan oo dhibka dadka unbay garanayaan laakiin ilaahay inuu dhibi karo ama cadaabo ama adduunka ku ciqaabo ma fahmayaan ilah wuxuu ihi subxaana laa yuqaatiluunakum yahuudi wey markaa laa yuqaatiluunakum idinla dagaalami maayaan yahuudi oo munaafiqiintiina la jiraan jamiican xaale ay dhan yihiin ilaa fii quran tuulooyin iyo magaalooyin dhexdood maahane magaalooyinkaasoo muxasanatin la qalcadeeyey ama dhufayse lagu wareejiyey ow min waraa'i judur amase derbiyaal gadaalkood gaaladii ilah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala sidaad nafta u huraysaan waxa weeyaan goobta isma keeni karaan ta hore u soo baxo oo saaxada iskeeno waxa weeyaan kuma dhiige karaan maxaa yeelay cadaab ay iyagu leeyihin hadday dhintaan waxa weeye waa inuu waxa weeyaan magaalo dhufays lagu wareejiyey uu waxa weeyaan isagoo iska kaa difaacay sidii reer banu Nadiir- reer bani nadiir inuu wax ka turtuuro iyo inuu inta derbiyaan shay oo taga wax ka soo tuuro Ah, shan badood ka shay ayuu ka soo tuura hal madfac Ah, ama wuxuu leeyahay diyaarad waxaan soo diray aan wax wadaba la arag isagu halkiiu ku jira Ah, halkiiu ku jira isagu ma soo bixi karo Ah, guuldarrada muslimiinta haysata waa iyagu diinkooda inay ka tageen maana wuxu dad ma Ah, guuldarradu waa inay muslimiintu caqiidadoodii dayaceen waa inay mu'miniintu waxa weeye walaajinimadii dhexdooda ha dayaceen waa inay mutaabacadii nabiga dayaceen sal allahu alay wasallam guuldarradu waa intaas ma ahane waxa weeyaan ayaga waa sidaas alla u sheegayo waa ka derbi derbi un derbiba derbigu ka sheeyo meel ka sheega inay wax ka soo tuuraan laakiin dad nafta huri kara ma ah ilah wuxuu yidhi subxaana taxsabuhum waxaad tidhahdaa ba'suhum dheh horta ba'suhum dagaalkooda oo baynahum dhexdooda bas- baynahum waxaa lagu tacalujinaya shadiidun gadaala loo tacalujinaya ba'suhum gaalada dagaalkooda shadiidun mid adag weeye baynahum dhexdooda waa ku adag ayaga gaaladu inay midaysan tahay oo wada socoto daahirka saasaad moodaa oo ay muslimiinta u midaysan yihiin laakiin ilaahay xaqiiqada ogyahay iyo quluubta ilah wuxuu leeyahay quluubtoodu waa kala fogta laakiin daahirka inay ka wada socdaan sidaas un weeye wada socodka aad u jeedaan waa xagga daahirka bis waa xagga daahirka bis wey ilah wuxuu yidhi subxaana ba'suhum dagaalkooda shadiidun mid adag weeye baynahum dhexdooda taxsabuhum waxaad u malaynaysaa jamiican kuwa kulansan oo wada jiro midaysan wal xaal ayaad u malayn quluubuhum qalbiyaalkoodu shataa mid kala tagsan ay tahay quluubtoodu waa islacnade soo ma jeedid arrintaas marka ma ammaana se waa cayb cayb wey soo ma muslimiinta marka haddii la yidhaahdo masaa'ilka khilaafiga ayaan laga hadlin caqiida laysku khilaafsanaado fiqi ha laysku khilaafsanaado wax kasta ha laysku khilaafsanaado yaan laga wada hadlina kor ha laga wada socdo sow sifadan ma ah iyadoo qalbiga layska necab yahay oo waxa weeyaan lays og yahay hoosna ha layska xanto korkana ha layska weheshado oo dadka war dadka ayaan la kala tuurin Ah, dadka ayaan la wada tuurin kor ha laga wada socdo naqdiga iyo naga daayay khilaafka iyo hadda waa sifadii yahuud alla ku lacnaday waa sifadii yahuud alla ku ceebeeyey marka waa arrin khatar ah sida saxdaa waxay tahay war mu'miniinta dadka ilaahay rumaysano masaa'ilka ha la baxsiyo xaq iyo baatil un baa jira wax kale ma jiraan soo ma ikhtilaafku tadaadka waa xaq iyo baatil bis wax kale ma jiraan ha la fiiriyo dib ha loo baaro xaqa ha la raaco khadacan ha laga tago sidaasna ilahay gargaarkiisa ha lagu muto laakiin in la yidhaahdo hoosna aan iska khilaafsanaano korna aan ka wada soconno yahuudda alla ku tilmaamay iyo galada mana ahan sawaab mana ahan sawaab marka ila wuxu uhi subxaana dalika dalika halkaa lagu ishaara waxaa lagu ishaaraya sifadii lagu soo sheegay oo ah ijtimaacuhum fi daahiri wa tashatutuhum fi lquluub inay korkana ka wada socdaan qalbigana ku kala tegsan yihiin haabitun waa u sugnaaday biannahum bisababi annahum ayaga qowmun qowm inay yihiin qowmkaasoo laa yacqiluuna aan waxba garanayn maaluhum hadda waxaa la tilmaamaa yahuuddaas ila wuxu uhi subxaana maaluhum yahuudda reer bani nadiir tilmaamtooda ka mahaliladiina kuwii tilmaamtooda oo kale weeye min qablihim ayaga ka horreeyey qariiban zamaanan qariiban zaman yar ka horreeyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa yahuuddan reer bani nadiir cuquubada ku dhacaysa inay la mid tahay tii ku dhacday gaaladii ka horreeyday ee dariiqeeda ay mareen gaaladii ayaga ka horreeyey ee dariiqooda ay mareen cuquubadii ku dhacday adduuniya aakhira inay ku dhacayso yay yihiin gaaladaas ka horreyday laba qowl ayay mufasiriintu leeyihiin mujaahid iyo kayrkiisba waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen waxa weeyaan waa kufaaru quraysh ilaa waan soo sheegnay dagaalkii beder ee kufaarta quraysh ee toddobaatanka looga dilay toddobaatankan looga qafaashay inuu ka horreeyey dhacdada reer bani nadiir markaa qowl waa qowlkaas oo kufaarta laleeyahay waxa weyn reer bani nadiirow waxaa idinku dhici doona kufaarta idinka horeyda wixii ku dhacay waa quraysh qowlka kaleeto cabdullaahi ibni cabbaasaa leh wuxuu la yidhi yahuuddan reer bani nadiir qolada laleeyahay waa ka horreeyeen oo qoladii idinka horreyday wixii ku dhaca idinku dhici doona waa yahuuddii kale oo reer banu qaynuqaac ilaa iyaguna way ka horreeyeen reer banu nadiir qoladii idinka horreyday ee banu qaynuqaac dhibaatadii ku dhacdaa idinku dhici doonta laakiin ibnu jariir udabari raximahullah wuxuu yidhi labada qowba waa sawaab mana isdiidana ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay qoladaan reer bani nadiir inay sifadooda iyo tilmaamtoodu tahay qoladii ka horreysay qoladii ka horraysay ee dhedhamiday arrinkooda ciribxumadiisa labada qolana way dhedhamiyeen oo qurayshna beenintii ay xaqa beeniyeen cuquubadii ka dhalatay yay dhadhamiyeen reer banu qaynuqaacna beenintay xaqa beeniyeen cuquubadii ka dhalatay ayay dhadhamiyeen marka labadaba sifadaas way ku rumaysan yihiin welidaa sidaas daraaddeeda wax loo kala qaadaa wax jira ma ahan ee labadaba way ku rumoobayaan oo waxa weyn qolada ka horreyday waa quraysh iyo yahuuddii reer banu qaynuqaac ilaa wuxuu ihi subxaana maaluhum yahuuddan reer bani nadiir tilmaamtoodu ka maali ladiina kuwii tilmaamtoodaoo kale weeye min qablihim ayaga ka horreeyey oo ah kufaartii quraysheed ee ilaah subxaanahu wa tacaala beder ku ciqaabay iyo yahuuddii reer banu qaynuqaac ee ilaah subxaanahu wa tacaala uu ayaga hortood ciqaabay ee la raray qariiban in yar kuwii ka horreeyey ilaah wuxuu yidhi subxaana daaquu gaaladaasu way dhadhamiyeen wabaala amrihim arrinkooda ciribxumadiisii yay dhadhamiyeen qurayshu way dhadhamisay reer banu qaynuqacna way dhadhamiyeen kuwaanuna kuwaasay ku tilmaan yihiin oo sidaasoo kale u dhadhami doonaan weye ilaa wuxuu yidhi subxaana walahum waxaa u sugnaaday gaaladaas adduunka lagu ciqaabay aakhiro waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun mu'limun jirka xanuujiya ka mahali shaydaani haddana waxaa ilaah subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa munaafiqiinta u ballan qaaday reer bani nadiir inay u gargaarayaan tilmaamtooda waa nagii soo sheegnay nabiga sala allahu calayhi wasalam nimankii reer bani nadiir markuu ku yidhi guura ee muddada u qabtay waxay sameeyeen munaafiqiintu inay u cidireen oo ay fartiin u direen sida cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool oo kale oo uu ku yidhi ha guurinina oo ha qixinina sababtoo ah aniga waxaan haynaa oon diyaariyey laba kun oo ciidan ah reer bani quraydana waa kuu soo gurmanayaan kadaalika sidaasoo kaleeto khadafaan nimankii qadafaan ood heshiiska ahaydeenna ayagana ciidan iyo gurmaday keenayaan ha bixinina hana yeelinina warkiisa marka ballanqaadkaasaa ilaahay nooga warramaya subxaana wa tacaala inuu yahay ballanqaad been ah oo munaafaq ballankiis uusan fulin ilah wuxuu ihi subxaana mathaluhum munaafiqiinta wax ballan qaadaya tilmaantooda ka mahali shaydaani waa shaydaan tilmaantiis oo kale ballanqaad shaydaan oo kale weeye id waqti ugu tilmaan ah qaala shaydaan uu ku yidhi lilinsaani insaan ukfur gaalow insaanow falamaa kafara insaankii markuu gaaloobay qaala shaydaankii wuxuu yidhi innii aniga berii'un berii ayaan ka ahy minka innii aniga akhaafullah allah ayaan ka baqayaa allahaasoo rabbaalcaalamiina caalamyaalkao dhan barbaariya ilaah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay munaafiqiinta ballanqaadkoodu wuxuu la mid yahay ballanqaadka shaydaan oo shaydaan inta ku yidhi insaanka anaa ku badbaadinaya gaalow markuu gaaloobay ayuu uga baxay ballankii oo uu yidhi aniga ilaahan ka baqayaa caalamka rabbigood rabbigiisa ah waxa weeyaan adigana beri'an ka ah sidaasoo kale munaafiqiintu ballanqaadka ay u ballanqaadayeen yahuudda waa ballanqaad been ah haddii waxa weeyaan laydhaa qaxa raaci mayaan haddii lala dagaalamo u gargaari mayaan marka horena inay hadda si tartiiba nabadgelyo ku baxaanna ayaga ayaa ka hor istaagay marka waa hoojinayaan sida ibliisku marka hore qofka inta been ugu sheego markuu ku ogaado halaagga iyo haadaanta uu uga baxo sidaasoo kale weeye munaafiqiintu marka hore inay iska qaxaan oo iska baxaan ayaa u rooneed laakiin inta dagaal geliyeen ayay haddana kaga baxayaan waxaa jirta qiso uu sheegay alimaam caliy bnu abi aalib radia allahu tacaala canhu qisadu sabab nusuul aayadda uma ahan aayadduna qisadaas oo keliya sheegi mayso laakiin qisadu macaanida aayaddaanu sheegayso ayay ka mid tahay oo macaanidaas qayb ka mida weeye wuxuu leeyahay caliy bnu abi aalib radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi waxaa jiray nin raahib ah ama caabid ah oo cibaadaysan jiray lixdan sano shaydaan ayaa wuxuu doonay ninkaas inuu baadiyeeyo laakiin wuu daaliyey ninkaasu shaydaan shaydaankii wuu ka noogay wuuna ka daalay inuu baadiyeeyo ninkaas kadib shaydaankii wuxuu go'aansaday ninkan inuu waddo kale u soo maro gabarh ayuu u tegey markaasuu gabadhii waalay gabadhaas wuxuu jinku ugu dhacay oy u waalatay oo shaydaanku ugu dhacay oo u dhibayaa inuu ninkaas ku baadiyeeyo gabadha rag walaalaha la dhashay shaydaankii inta tegay gabadhi markuu waalay oo u tegay gabadha walaalaheed ayuu ku yidhi gabadhan xanuunsan u geeya ninkan caabidka oo intaas sano alla cibaadaysanayay haniin qur-aan saareen ninkii ay u geeyeen dee nin waxa weeyaan intaasoo sano meel ku jiray gabadh ajnabi ka ah loo keenay shaydaanku waa u qurxiy gabadhii ayuu ku dhaco ka sinaystay gabadhii uura yeelatay shaydaan intaas kagama harin laakiin inta soo laabto ninkii u yimid caabidka ahaa ayuu yidhi gabadhan aad sinaysatay waad ku fadeexoobaysaa dil si aan loo arag wuu dilay gabadhii fiir hadde qatliguna wuu ka sii liitaa waxa weeyaan zinadii muxuu doonayaa shantii ilaahay u ballanqaaday qofka muumin dila inay ku dhacdo waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaahu jahannam khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima soo ma jeedid shantaas inay ku dhacdo inuu jahanamo ku dhaco inuu ku waaro cara alla ku dhacdo ilaahay lacnadiisu ku dhacdo cadaab weyn oo loo diyaariya uu dhexda ka fariiso intaasuu la doonaya sidaas ayuu ku yidhi markuu dilay ayuu walaalihii intuu tago yidhi ninkii gabadhi waa dil ninkii waa cabsaday raahibka ahaa meel uu galu garan waaye wuxuu ku yidhi inta u yimid haddana raahibkii ibliiskii uu yidhi anigaa arrintan ka shaqeeyey marka hore gabadha waalay kadib adigana kugu riday inaad ka sinaysato haddana dilkeeda kugu qalqaaliyey wax aad maanta ku badbaadayda waxaa laga arkaa inaad waxa weye ii sujuuddo haddaad ii sujuuddo anaa kaa badbaadina maadaama aan anigu daninka iyo shartao dhan ka shaqeeyey wuu u sujuuday fiil xataa dhig usan uga harima ilaa uu gaalnimo ku hubsado markuu u sujuuday uu yidhi anigu ilahay yaan ka baqaya beri ana kaa iska dhec marka soo ma jeedin sow nuucaas ma ahan waxa weeyaan dadka shaydaanku ku qalqaalinayo waxa weeyaan zinada marka hore ee zinadii ku dhacaya ee kadib markii ilmo soo baxaan waxa weeyaan loo ordayo waxa weeyaan cirbadaha ee ilmihii lasoo tuurayo saqiir ama se markuu dhasho waxa weeyaan musqulaha ama suuliyaalka lagu ridayo ama dariiqyada lagu tuurayo waa zino markii hore markii dambena waa saqiir berii ah in dhiiggiisa la galo oo nafta laga jaro ee la muto jahanamo in lagu waaro cala alla iyo cadaabna la muto waxaana ku sii xigta inuu markaasna yidhahdo waa kuu dhammaatay marna waad zinaysatay marna saqiiraad dishay toobad ma lehida iska gaalo marka dambe inay ku yidhahdaan waa dariiqa soo socda marka ilahay looga boqo arrintaasa laga joogo ilah wuxuu ihi subxaana fa kaana caaqibatahumaa shaydaankii iyo insaankii ciribtooda waxaa noqday annahumaa labadoodu fi naari naarta dhexdeeda inay ahaadeen khaalidayni xaalo ay ku waari doonaan fiihaa naarta dhexdeeda wadaalika ciqaabkaas ma waxaa iskala insaankaas keligiisa iyo ibliis maya wadaalika ciqaabkaas jazaau aalimiina waa aalimiinta abaalkooda wallahu subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamed